magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay tababar lagu baranayay maamulka iyo maarinta xalinta khilaafaadka iyo xisaabta waxaana loo qabtay guddoomiyaasha waxbarashada degmada iyo maamulada iskuullada degmada kismaayo tababarka ayaa waxaa qabatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa waxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu baranayay tababarka sidaa ula socotaan tababarkan wuxuu ku saabsanaa maamulka iyo maaraynta iyo xalinta khilaafaadka habka xisaabaadka waxaasoo dhan buu ku saabsanaayo managementi wax loogu talagalay buu ahaa sidai uu sheegayay hadda maamuluhuna wuu sii socon doonaa haddii ilaahay idmo isagoo inta ka badan oo ka ballaaran wuu sii socon doonaa haddii alla idmo waxaan rabaa khiyaarey khiyaaru naas inaad la socotaan shaqada aan bulshada u hayno nooca ay tahay iyo dhibka ay leedahay sidaa awgeed waxaan rabnaa in hawshaas la adkaysi lagu sameeyo oo loo dhabar adaygo oo loo dulqaato waxaad arkaysaan oo idin soo maraya waxyaalo badan oo kala duwan oo aad garanaysaan oo horena idiin soo maray gadaalna idinka soo mari doona oo imaan doona waxaasoo dhan waxaa la rabaa sidaad u xallin lahaydeen iyo sidaad ula tacamuli lahaydeen in la helo ayaa loo baahan yahay ujeeddada tababarkuna arrimahaas ayuu ku saabsanaa waxaan rabnaa haddii lahaydno khayr badan baa iska jiri doona futuuxaad badan baa jira haddii ilaahay idmo oo aad bilowgeedana hadda aragteen horena usii socon doona haddii ilaahay idmo inta aan rajaynayno inaannu u shaqayno waxaa loo shaqaynayo oo loo burburaayo waa ardaygaas ardayga waan kulligeen wax ku nahay ardaygeenu kulligeen u wada shaqaynaa ardaygaas ayaynu kulligeen meesha u joognaa sidaa awgeed sidii uu ardaygaasi u aflix lahaa oo akhlaaq ahaan iyo waxbarasho ahaan iyo diin ahaan iyo maadeen ahaanba uu u dhismi lahaa inaanu ka shaqayno weeye innagoo iskaashanayna innagoo iskaashanayna oo cidina aysan cidna ku hadlaynayn qof walbana roolka uu leeyahay iyo kaalinta uu leeyahayna uu isku aadiyo waxaad la socotaan iskoollada meelaha ay soo mareen iyo meelihii laga soo bilaabay iyo maanta meeshay marayaan tirada ardada hadday noqoto tayada hadday noqoto midda dhismayaasha hadday noqoto midda wacyiga iyo maanta intuu maraayo inta ay noqoto saasooy tahayna weli ardaydii aad iyo aad u fara badan baa bannaanka jirta dadka ay ka sugayaan inay soo xarayaan oo iskoollada keenaan oo gacanta u haatiyaan waa innaga